barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga iman ood ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban iyo efamyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggeyga internetka ee v o a somali com
waa maalin axadda siddeed iyo tobanka bisha agost sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
duur wanaagsan dhegeystayaal mar kale waa maalin axadda siddeed tobanka bisha ogost sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bariha haatan saacaddu waxay tilmaamaysaa aanu gudba halkaasi qodobada aad dhegeysan doontaan waxaa dhegeystayaal ka mid a barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo ku saabsan dhallinyaro magaalada gaalkacyo uga qayb galay tartan dhinaca hal abuurka ah waxaa ka mid ah waxyaalihii lasoo bandhigay tartanka hal abuurka oo kale oo dhallinyaro ay ku tartamaysay waxaa kale oo ka mid ahaa ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka oo dhaantooyinkii noocyadoodii kala duwanaa heeladii waxaa kale oo ka mid ahaa cuntooyinka qadiimiga ah ee soomaalidu isticmaali jirtay sida soortii heesta maantana waa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegeysan doontaan marka horese warkii caalamka maamulka dalka afghanistan ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay gaartay lixdan iyo saddex halka dhaawacuna uu yahay ugu yaraan boqol siddeetan iyo saddex kadib markii qof xalay isu soo miidaamiyey uu isku qarxiyey xaflad aroos oo laga buuxo magaalada kabul ee xarunta dalka afghanistan dhibanayaasha ayaa badi ahaa bulshada laga tirada badan yahay ee shiicada hazara afhayeenka wasiirka arrimaha gudaha afghanistan nasrat raxiimi ayaa xaqiijiyey tirada dhimashada hadal oo xadda maanta soo saaray isagoo sheegay in dumar iyo carruuri ay dhibanayaasha ku jireen wasaaradda caafimaadka falastiin ayaa sheegtay in saddex nin oo falastiini ah ay ku dhinteen mid kalena uu dhaawacmay kadib markii ay toogteen ciidamada israa'iil axadda maanta ah bayaan ka soo baxay milatariga israa'iil ayaa lagu sheegay in diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo taangiyadooda ay bartilmaameedsadeen koox falastiiniyiin ah oo hubaysan oo tagay xadka waqooyiga ee marinka khaza dhacdadan ayaa timid saacado kadib markii xoogaga falastiiniyiinta ee khaza ay saddex gantaal ku tuureen dhinaca israa'iil ciidamada israa'iil waxay sheegeen in gantaaladaasi aysan geysan wax khasaare ah
duur wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyahayga cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxida ayaana barnaamijka idinla socodsiin doona hadduu eebba idma waxaa barnaamijka marti iigu ah naaleeya guruuba cilmi oo ka mid ahaa dhallinyaradii ka qayb gashay barnaamijka dhaqanka ee lagu soo gabagabeeyey magaalada gaalkacyo marka ugu horeysa kusoo dhawo barnaamijka hibada iyo halabuurka ee idaacadda v o eda marka xigta bal waxaad inooga warantaa barnaamijkii aad ka qayb gasheen toddobaadka dhaqanka oo ay soo qaban qaabisay xarunta awjaamac magaalada gaalkacyo waxyaabihii aad kusoo bandhigteen ka dhalinyaro ahaan bismillaah waa dhowahay cabdiwaaxid aad baan kaga mahad celinayaa fursaddan qiimaha badan ee aada ila wadaagtay runtii waxaa barnaamij aada iyo aad muhiim u ah si habsami leh oo habboonna waa u qabsoomay waxaana ka soo qayb galay dhammaan bulshada reer gaalkacyo iyo bulshooyin kale oo uga yimid magaalooyinka kala duwan ee dalka waxaan ka mid ahaa dhallinyaradii ku jirtay tartanka hal abuurka waxaan ahayn dhallinyaro iskugu jirta wiilal iyo gabdho waxaan ku tartamaynay gabayo iyo maansooyin kala duwan qof walba iyo dee taagtiisa runtii aad iyo aad buu barnaamijkaasi noogu qabsoomay kanaaleey ahaan waxaan ku tartamayay anigu gabay aan kaga hadlayay hangeela gabaygaas markaa waxa uu ahaa waxaa la dhihi jiray qaaway adigaa leh qaawo hal magaceed marka bal hashaas baan sifeynayey dee runtii waxaa laga yaabaa bulshadu inay istiraahdo bal gabayga na maqashii
intaanan gaarin naalay waxaan rabnaa gabayga dib baad naga maqashin doontaa dhalinyarada ka qayb gasha barnaamijkaas xarunta oo jaamac dhaqanka magaalada gaalkacyo ay soo qabatay waxay dhalintu ku soo bandhigayeen hal abuuro nuucyo kala duwan leh waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee indhaha soo jiitay marka ay noqoto dhalinyarada waxyaabihii ay soo bandhigayeen runtii horta waxyaalo badan baa lasoo bandhigay oo aan lasoo koobi karin maadaama dee dhaqanka soomaalida uu aad u ballaaran yahay waxaa ka mid ah waxyaalihii lasoo bandhigay tartanka hal abuurka oo kale oo dhallinyaro ay ku tartamaysay waxaa kale oo ka mid ahaa ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka oo dhaantooyinkii noocyadoodii kala duwanaa heeladii waxaa kale oo ka mid ahaa cuntooyinka qadiimiga ah ee soomaalidu isticmaali jirtay sida soortii iyo dheeftii kale ee xoolaha laga heli jiray waxaa kaloo ka mid ahaa waxyaalaha lasoo bandhigay shiiq xariirada waxaa ka mid ahaa iswaraysiga qaabka reer miyigu isku waraystaan oo kale waxaa ka mid ahaa shaxda reer miyiga oo kale waxyaale aad iyo aad u fara badan oo aad muhiim u ah agabkii miyiga aqal soomaaligii waxyaalahaasoo dhan baa lasoo bandhigay runtiina waxay ahayd madal aad u qiimo badan oo soo jiidatay dhammaan indhaha bulshooyinkii kasoo qaybgalay iyo kuwii daawadayba marka waxyaalahaas iyo kuwo tiro badan baa lasoo bandhigay maadaama dhaqanka soomaalida uu bad yahay dhalinyarada maxaa kulankaasi ay ka baran kartaa
runtii dhalinyarada waxyaalo tiro badan bay ka baran kartaa waxay ka baran kartaa dhaqankii oo maadaama dee dhalinyaro ay ku garaadsadeen dhaqan magaalogal waxa ay ka dheehan karaan amabase ay ka baran karaan inay ogaadaan iyagoo aan ku soo garaadsan qaarkood dhaqankii soomaalida hadday noqoto xoolihii hadday noqoto agabkii hadday noqoto suugaantii iyo maansidii hadday noqoto deegaanku su u yaalay hadday noqoto xeer dhaqameedkii waxyaalo tiro badan bay dhalinyartu runtii ka baran karaan oo runtii xarunta awjaamac cumar ciise ay maalinkaas usoo bandhigtay waxay kaloo dhallinyaradu ay ka baran karaan inay helaan meel ay dib uga tixraacaan sooyaalkoodii iyo taariikhdoodii maadaama ay dee ku dhasheen badankoodu xilli kala guur ah oo burbur ah oo magaalogal iyo dhaqamo kale ay yimaadeen marka waxyaalo tiro badan oo suugaanta ay ka mid tahay murtidu ay ka mid tahay sheekooyinku ay ka mid yihiin daaqa ka mid yahay miyigu uu ka mid yahay xooluhu ay ka mid yihiin xeer hoosaadka iyo xeerarkii soomaalidu uga yaalay xilligaas bay ka baran karaan iyo waxyaalo kale oo tiro badan runtii inta badan waxaa la qabtaa naaleeye kulamo dhaqan oo dhallinyarada dib loogu xusuusinayo dhaqankii soomaalidu lahayd haddana ma muuqato dhallinyarada dhaqankoodii in wax ka bedelmayaan marka maxay tahay sababaha isqaadanla oo dhallinyarada in dib loo xasuusiya dhaqankii haddana dhaqankii ay waxba ka bedelaynin oo dhaqankii magaalada ay weli ku sii adag yihiin hortaniyo waxaa jirta dhallinyarada horta dhallinyaradu waa dadka waa mar waxaa la yidhahdaa waa udubdhexaadka ama tirdhexaadka bulshada saasoo ay tahay haddana hadba nolosha lagu jiro iyo dhaqanka lagu jiro waxaa keenaya casriga ama xilliga la joogo waagii hore qarnigii sagaali tobnaad iyo wixii ka horreeyey oo soomaalidu aysan magaalogalka aqoon dhallinyaradu waxay ku adkayd dhaqanka iyo hiddaha sababta keentayna waxay ahayd xilligaas dhallinyaradu waxay fahamsanaayeen oo ay ka dhaadhacsanayd oo ay ku garaadsadeen oo bulshaduna ay ku dhaqmi jirtay oo lagu soo barbaaray waxay ahayd dhaqanka soomaalida xoolo raacati ahayd magaalogal ma jirin wixii ka dambeeyey adigu qarnigii sagaali tobnaad waxaa bilowday magaalogal waxaa bilowday in dad shisheeye oo dowlado shisheeye ay wadanka faragelin ku yeeshaan waxaa bilowday in dhaqamadii shisheeyu ay soo galaan dalka waxaa bilowday bulshadii maadaama qaarkood iyagoo aysan fahamsanayn gaar ahaan dhallinyaradu inay lagu hambooriyo dhaqankii shisheeyaha waxaa kale oo bilowday dhallinyaradu inay xoogaa ay jeclaysteen soomaalidu waxay tidhaahdaa wixii cusub caalamkaa jecel inay u arkeen dhaqankoodii hore iyo hiddihii iyo noloshii miyiga inay tahay wax xoogaa laga soo gudbay oo adkayd oo ay dhallinyaradu u arkeen dhaqankan dambe ee magaalogalku inuu uga fudud yahay maadaama loo keenay waxyaala aysan horey u aqoon runtiina dee marka dhinaca kale laga istaago waa nasiib darro waayo bulsho kasta dhaqankeeda iyo hiddaheeda bay ku faantaa oo lagu qiimeeya nina nin dhaqankiis wax kuma noqdo marka dhallinyaradu inay ay dhaqankii la qabsan weydo oo dhaqankan dambe qaadato waxaa keenay runtii waxayse fahansaneen waa dad burbur ku dhashay waa dad ku dhashay dhaqano shisheeye iyo casri bedelan oo cusub iyo magaalogal marka waa dad aan fahansanayn ama aysan ka dhaadhacsanayn ama aan u dhundaloolin oo aan looga warramin taariikhdii iyo dhaqankii iyo hiddihii iyo soomaalidii waxay lahaan jirtay iyo dadku wax ku ahaan jiray marka waxay u baahan yihiin dhallinyaradu in ololayaal loo sameeyo in dhaqamo badan loo qabto sida kan hadda aan ka sheekeynano aw jaamac cumar ciise in lagu bogaadiyo dhaqankoodii in buugaagta iyo taariikhda iyo suugaanta dib dhallinyarada loo raacsiiyo in laga dhaadhiciyo dadku waxa ku ahaan jiray inuu yahay hiddaha iyo dhaqanka waxa hadda lagu sugan yahay ay yihiin wax shisheeye iyo wax qalaad oo dool inoogu yimid marka anigu waxaan kula dardaarmaya dhallinyarada iyo dadka kale oo waaweyn oo taariikhda gabaabsiga ku ah sii hayaba inay dhallinyarada la kaashadaan oo dhallinyarada ay u sameeyaan xarumo lagu barto dhaqanka oo ay ka waaniyaan dhaqamadan shisheeye iyo waxaan dib ka yimid marka arintaas waa daawada keliya oo lagu heli karo in dhallinyarada afkoodii la baro iyo hiddahoodii iyo dhaqankoodii buu dhaqan kusoo laaban karaa waxyaalahaas sababayna waa sheegnay oo waa fahansanaan la-aan aan dhaqankii la fahansanayn iyo magaalogalka iyo casriga yimid maxaa loogu baahday xilligan marka in dhallinyarada dib loogu xasuusiiyo dhaqankii soomaaliya ay lahayd waxyaalaha loogu baahday waxaa ka mid ah dee xilligii hore horta ninna dhaqanka lama bari jirin sababta loo aan loo bari jirina waxay ahayd nin walba dee dhaqankii asagaa haystay oo dhaqanku waa jiray oo magaaladan iyo waxaan lama aqoon sababta marka hadda loogu bahdo in dhallinyarada la baro waxaa weeye arrimo tiro badan waxaa ka mid ah burbur baa yimid dowlad la-aan baa dhacday faragelin shisheeye oo dhinac walba oo afka dhaqanka iyo dastuurka nidaamka ah baa timid marka sababta loogu baahday in hadda dhallinyarada loo sameeyo dhaqanbaris iyo sooyaalka in dib loo raacsiiyo waxyaalahaas sababay waxaa ugu weyn xilliga la joogo waayo xilliga maanta aynu joogno dhaqanku waa gabaabsi meelaha keliya uu kusii harsan yahay oo dhifta ah waa meelaha miyiga ah marka sababta loogu bahday waxaa weeye in dhallinyaradii dadkii la baroor maxaan lahaan jirnay maxaan soomaali ku ahayn maxaa adduunka nagu yaqaanay maxaan asal iyo ab u lahayn in la baro dadkii waayo haddii aan la tix raacin taariikhda aan dib loo noqon oo aan la isdaba qaban waxaa imaan karta in waxyaalo maanta wakhtiga ama wadciga lagu sugan yahay waxyaalo kasii liita ama kasii daran inay yimaadaan haddii lagu sii socdo in barasho la-aan iyo soo bandhigidda dhaqanka la-aantiis iyo suugaanta iyo sooyaalka barashadooda la-aantoos iyo ololaha hiddaha in dhallinyaradu la baro haddii lagu sii socdo waxaa imaan karta dee in runtii seetada lasii goosto oo arrintu sidaan ka bedeli lahaato oo dhaqamada shisheeyu si toos ah oo aan gabasho lahayn ay noo soo galaan dhaqankeennii iyo hiddaheennii iyo waxaan lahaan jirnayn ay meesha ka baxaan
naaley waxaad ka mid ahayd dhallinyaro tartan xarunta markii ay qabanaysay barnaamijka ay u qabatay tartan tartankaasi dhallinyaradu waxay kusoo bandhigayeen halabuurka iyo hibooyinka rabbi ku manaay maxaad uga qayb gashay tartanka
horta runtii fursad cajiiba bay ahayd oo aada u qaaliya aad baan horta ugu mahad celinayaa intii soo qabanqaabisay gaar ahaan xarunta aljaamac cumar ciise iyo intii ka soo qaybgashayba sidoo kale waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa dhallinyaradii igala qaybgashay ee walaalahay ahaa ee gabdhaha iyo wiilashaba iskugu jiray waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin dadaalkiina halkaa kasii wada runtii dee markii dad meel iskugu yimaadaan oo la qabto barnaamij ma aha in qofku uu niyadjabo oo yidhaahdo halkaa kaga haro waa inuu waxa le guuldarrada guushay ku bartaa qofku inuu horey usii ambaqaado waana wax runtii loo baahan yahay in halabuurka iyo dhallinyaradu ay soo nooleeyaan oo dib usoo usoo cusboonaysiiyaan anugu barnaamijkaas waxaan uga qayb galay gabay gabaygaas waxaan kaga hadlayey geela gabayga magaciisa waxaa la odhan jiray qaawey adigaa leh qaawo waa hal magaceed hashaas baan tilmaamayaa bal waxyaalaha ay leedahay adkaysigeeda waxyaalaha nacfigeeda milgaheeda iyo waxa ay xoolaha dheer tahay hasha keligeedna ma ahani tusaale ahaan bay geeloo dhan bay ka matalaysaa laakiin macnaha guud waa geela laakiinse waxaan kusoo halqabsay hashaas marka waxaan marin doonaa insha allah gabaygii aan halkaas uga qayb galay wuxuu ahaa gabaygaasi wuxuu yidhi qa'da maanso qaaflayda gabay qorista geeraarka in dhoweydba waa taanan qubin qodobadaydiiye qowlkayga waa taydun maqal tan iyo soonqaad mayalkiisa goortaan qabsado waa qulquliyaaya sidii aar qablamay oo kalaan qaylo kiciyaaye nin qutuurtay baan ahay sidii qaasim oo kale ragga qaarse kama fiirsadee waa qabjabiyaaye markaan yaro qaboo jaba mid baa qaw ka soo riday aniguna markaasaan qawaday waana qaadacay maantana qiyaas bay igu wacan qarashgarowgaasi qiimaheeda gaarka ah haddaan qunuga faalloodo afar iyo toban hal oo wada qiso ah qaaway adigaa leh qarag xoor leh qalaxsiya karuur lagu qaboobayo murkahoo qarkaa malahay iyo dhay qurquradeeda caanaha ardaayada qotoma qaaway adigaa leh awlal qara leh qumud iyo baruur qowdhe iyo feero sarar qaarar weyn iyo shanshada qaadirka la saafay soddon qoy silbaha deeqi kara qaaway adigaa leh rag isqoomay qayliya hayaay meyd la kala qaatay boqol ina qoraal dhalay markii qaarta lala raaco kaga qanacda nimankii galbaday qaaway adigaa leh waxaan saawo lagu qeexi karin qaaway adigaa leh sayn qooxan qoor aad sidii qaanso yara moodo sibir qoolan kurus qawr-qow ka dheer midabyo kuu qaasa samays aan indhuhu quursanayn qaaway adigaa leh gabaygii qaawo intaas buu ahaa aada maasanta maxaad gabaygan ku xulatay Een, horta waxyaalaha aan ku xushay waxaa ka mid ah een, runtii een, dee marka gabay la tirinayo dee ninba mawduucuu qabsadaa ama meel buu ka qabsadaa waxyaalaha aan ku xushay gabaygan waxaa ka mid ah horta waxaan kaga hadleeyey boqorka xoolaha boqorka xooluhuna waa geela sida soomaalidu aaminsan tahay waxaan kuu caddaynaya boqorka xoolaha inuu yahay oo xoolaha milgo iyo sharaf dheer yahay waxyaalaha uu taro xoolaha kalema qabtaan waxaa ka mid ah maanta haddii abaari dhacdo ama xilli xun la- dadka soo food saaro dee ari iyo lo iyaga waxay la mid yihiin een, caruurta reerka u joogta waayo dee nin- nin baa yidhi een, la yidhaahdo cumar cumar istreeliya mar hadday abaaruhu dhacaan dhimatay geesley waa xoolaha waa dadku waa ar- caruurtoo kale weeye oo nacfi badan ma leh marka waxa loo irkado oo loo baxsado waa geela oo caanihiisa loo baxsado oo la maalo abaar iyo doogba waxyaalaha kale oo qabto waxaa ka mid a magta oo kale maanta nin haddii aad dishid waxa kaa dhaqaajin kara waa geel Een, waxyaalaha kale oo qabta waxaa ka mid ah oo geelu uu xoolaha dheer yahay een, xilliga guurka guuridoo kale reerku markuu guuro dee lo iyo aritoona lama saaro een, aqal iyo geediye waxaa la saaraa waa awr Een, ninka aan lahayn iyo nin kalehna waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin isdheerin waxaa ka mid ah markii een, roobdoo iyadoo abaar lagu jiray ninka geela lihi ama awrta lihi dee wixiisa awrtiisaasuu saaranayaayo meesh- meel kasta oo cagaarle waa ku tegaya laakiin ninkii aan lahayn gaadiid celis in loo sameeyey iyo inuu meesha fadhiyo waxba kama dhexeeyaan Een, waxaa kale oo ka mid ah ninka geelihi geelalihi gabar kasta oo rag isku kuunyo ama gabar kasta oo qurux iyo een, reer wanaagnimo ka dhalatay ee waxa maanta guursan kara een, waa nin ee, waxa weeyaan geel leh waayo dee nin aan geel lahayn xil- inkastoo xilligii hore ay jirtay oo hadda dhaqan dhaqan burbur ku yimid xilligii hore ninka g- geela leh een, gabadha isaga unbaa bay u xilan jirtay waayo dee hadal lagama soo celin jirin oo nin baa yidhi cagweyntaa gabi oo ula jeeday geelayga anuu isku huba maruu nin gabyaa ah oo weerar burxan la yidhahdo uu kula tartamayay gabar marka gabadhaha ee guursiga gabadhana waa ka qayb qaataa een, abaarahoo kalena waa loo baxsadaa dee ninka geelina sharaf iyo qiimo ragga dheeryahay waagi hore waxaa la yidhi inta ninkuu fadhiisto een, ciridda geeliisaa boqol gaari baa la dhihi jiray marka dee waan ka warqabnaa een, dhammaantii waynu wada ogsoonahay een, dad raacata ah baynu ahaan jirnay qiimaha geelu dheer iyo xoolaha kale marka waxyaalahan ku xushay gabayga waxaa ka mid ah sharafta iyo milgaha geelu leeyahay ee baa ugu weyn waxyaalahan ku xushay gabagabadii barnaamijka hibada iyo halabuurka ee v o eda soo gaarnay Ee, maxay tahay dhalinyarada ee, dardaaranka aad is leedahay hal abuurka iyo ee, in ay hibooyinka soo bandhigaan ee, qayb bay ka noqon lahayd oo aad u diri lahayd Een, dhallinyarada horta waxaan kula dardaarmi lahaa een, in ay horta horta dhibaatada dhacday waxaa weeye dadku horta way is ilaaween soomaalidu waxaa ilowday wixii ay ahaan jirtay Een, qof walbana wuxuu rabaa inuu noqdo bulsho kale oo ka duwan buu rabaa inuu isku ekeysiiyo dunidana qofna qof ma noqon karo dadku waa uun sida farahaas qof walba waxa uu ahaa iyo asalkiisu meeshuu ahaa buu yahay weligiisna ahaanaya annagu dad soomaaliya nahay dad xoolo raacata ah oo baynu ee, nolosheenni hore ka soo ambaqaadnay marka dhaqankeenna iyo hiddaheennu waa waxyaalaha aynu bulshooyinka kale kaga soocannahay oo milgaha iyo sharafta aynu ku dheernahay Een, maantana een, dee warkiisa waa haynaa meesha u dhaqanka iyo hidduhu marayaan iyo runtii hoosu dhaca ku yimid marka dhallinyarada waxaan kula dardaarmaya maadaama ay yihiin indhihii een, dalka maadaama ay yihiin udubdhexaadkii dalka maadaama ay yihiin dee dadkii berri een, u hari lahaa ilaan samanba dad baa noole inay yihiin inay een, dhaqanka iyo hiddaha ay ku sameeyaan een, cilmi baaris iyo tixraac iyo barasho iyo raadin iyo baaritaan tiro badan ay soo nooleeyaan ay dadka ka dhaadhiciyaan ay dadka baraan ay ku faanaan dhaqamadan dambe ee yimid ee doolka ahna ay iskaga haraan waayo wax sharaf usoo kordhin mayso maanta haddaad dhaqan kala qaadatid adigu sharaf kuma yeelanaysa laakiin ninkii lahaabaa sharaf ku leh waayo isagii baa u faafinaysaa marka waxaan leeyahay dhaqankeenni aynu dadka barno aynu dadka ka gadno aynu faafinno aynu soo noolayno dhaqamadan dambe ee inagu yimidna aynu iskaga kaaftoonno aynu ka harno kolley haddaadan xitaa ka maarmay wax marka waxaagii meel saartid ninkii tiisa daryeelaa tu kale waxaa layidhi kalkaala markaa taada meel saartid oo adduunku ku aqoonsa wixii kale oo ku dhaqaaqasi aday ku jirtaa laakiinse dardaaranka aan dhallinyarada u jeedinaya waxaa weeyaan maanta dhaqankeenii iyo hidihii soomaalida in lasoo nooleeyo in tixraac lagu sameeyo in dadka laga gado in meeshii ay beri joogi jireen ama heerkii uu waa joogay lasoo gaarsiiyo taasaan dhallinyarada kula dardaarmaya intaa ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaana barnaamijka idinla socodsiinayey intaynu barnaamij midkan la mida mar kale dib isaga maqli doonno waxaannu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq oona la socodsiinaya barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka halkad ka dhegeysanayseena oo barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a haatanna nuur baa halkan igu weheliyey stuudiyaha sidaad maqlayseen dhinacii ciyaarahaan gelaynaa nuur dabcan horyaaladii qaaradda yurub xiisaha badnaa way furmeen ingiriiska waa laga ciyaaray laliga sidoo kale bilaabmay kooxdii barcelona balaayo ku dhacdaa la yidhi bal xageen ku bilowna ingiriiskan ku bilaabi doonaa oo hadda ah kan ugu xiisaha badan yurub ciyaaro xiise leh ayaa dhacay kooxaha waaweyn ayaana na soo qaadan doonaa arsenal oo shalay galab ciyaartay aan ku horumarno benley ayay laba gool iyo gool uga badisay sanderow goolashan waxaa u kala dhaliyey ciyaaryahanka gooldhaliyahooda obamian iyo gooldhaliyaha kale alexander lagazete marka arsenal waxaa la yidhi labadii kulan ee ilaa hadda la ciyaaray horyaalka ingiriiska waatii toddobaadkii hore oo bilowday iyo toddobaadkan labada jeerba waa ay badisay waxayna noqotay markii ugu horreysay muddo toban sano ah oo ciyaaraha labada kulan ee furitaanka ay isku xiriiriso guulo marka arsenal waa ay soo socotaa inkastoo aanan lagu turinayn hadda kooxaha qaadi doono ee horyaalka kooxda laakiin horyaalka difaacanaysa ee manchester city ayaa xalay la hakiyey kadib markii ay barbardhac laba gool iyo laba gool ah ay isku mari waayeen kooxda tottenham laakiin dhammaadkii ciyaarta ayaa gool uu ciyaaryahanka reer brazil ee weerarka uga ciyaaro gabriel jesus uu u dhaliyey manchester city ayaa la diiday waxaana diiday qalabka technolojiga ee garsoorayaasha caawiya ee loosoo gaabiyo v a r oo sanadkan markii ugu horreysay horyaalka ingiriiska maaragtay lagu dabaqay tababaraha iyo ciyaartooyda waa ay aamini waayeen in goolka uu qaldanaa waxaana uu ahaa gool aad moodo in uu saxsanaa laakiin markii lagu celiyey oo kombyuutarkii dib loo daawaday ayaa waxaa caddaatay in gacan uu ku taabtay ciyaaryahanka laakiin goolasha haddii aan fiirino ciyaartooyda kala dhaliyey manchester city waxaa goolasha u kala dhaliyay raxiim sterlin oo baryahan laga yaaban yahay maxamedow kulan kasta uu dheelo gool ayuu dhaliyaa sergi aguero ayaa goolka kale u keenay tottenham eric lamela iyo lucas mowra ayaa u kala dhaliyey kooxda liverpool ayaase badisay iyana laba jeer oo xidhiirta hogaankana hadda haysa dhanka gool farqiga goolasha ayay ku haysaa waxa ay laba gool iyo gool ay kaga badiyeen xali fiidkii kooxda southampton oo ah kooxaha mintidka ah ee kooxaha waaweyn ku dhega waxaana labada gool uu kala dhaliyey sadio mane iyo roberto fermino mane labada kulan ee ugu dambeysay ee liverpool u ciyaaray saddex gool ayuu dhaliyey maanta laba kulan ayaa dhici doona galabta sheffield united oo kooxaha heerka labaad kasoo baxay ee sanadkan ku cusub heerka koowaad iyo crystal palace ayaa is arki doona chelsena waxay la ciyaari doontaa kooxda leicester city dhinaca la liiga haddii aan fiirino sabtidii barcelona ayaa kuftay kulankeedii ugu horreeyey hal gool iyo eber ayaana waxaa ku dubatay kooxda atletic bilbao weliba goolka laga dhaliyey gool cajiib ayuu ahaa sandheere laakiin kooxdii real madrid ayaa guul weyn ku bilowday shalay markii ay saddex gool iyo gool ku qabatay kooxda seltavigo marka sidan sanadkan waxaa laga yaabaa inuu wacdar dhigo ninkii weerarka uga ciyaarayey maaragtay welska ahaa gareth belna ugu dambeyntii waxaa isaga iyo real isla go-aansadeen in sanadkan uu kooxda kusii nagaado goolashana karim benzema tony cruz iyo lucas vasquez ayaa u kala dhaliyey Een, ciyaaraha kale ee la liga ciyaar xiise laheyd ayaa sandero waxay dhex martay xalay via real iyo qaranada waxaana ciyaartaasi la iska dhaliyey sideed gool afar gool iyo afar gool dabcan eh, waxay ahayd ciyaar eh, dadkii daawanayay ay aada ugu riyaaqeen goolasha badan ee la iska dhaliyey Een, valencia iyo real sociedad barbardhac gool iyo gool ayay keeneen real malyorka oo kusoo laabatay heerka koowaad muddo sanad ah kadib eibar ayay laba iyo hal ku qabatay leganesna waxaa ka badisay osasuna oo dirtay hal gool iyo eber waayahay ciyaaraha wixii ka soo kordhana idaacadaha iga soo socda ayaan dhegaystayaashana ugu soo gudbin doonaa haatanna dhinacii kaalimaha heesaha waa heesta ay qaada fanaanada nasteexo indho Qasin jiray, sabahanada, afka jiray, tan iyo cirib, afku siday, tan iyo waaga adagay. Jacaylkan qasin jiray, sabahanada, afka jiray, tan iyo cirib, afku siday, tan iyo waaga adagay. Oh Yeah. Yeah.
heestaasi macaan ee fanaanada nasteexa indha ayaan kusoo gabagabayn doonaa dhegaystayaal idaacaddeenii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur iyo bashiir abiikar oo dhinaca soo saarista inoo joogay tan iyo kulan dambe nabadgelyo
jacaylkan tirin jiray ismiya khayri aan ku waday kashigu kaliyaha dhameenubax u kala haalay jacaylkan tirin jiray ismiya khayri aan ku waday kashigu kaliyaha dhameenubax u kala haalay Shaqeen